أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaha lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalkaas soomaaliya iska horumaad u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay degmada garowe ee gobolka nugaal jabhadda faano ayaa sheegtay in boqolaal askari oo xukuumadda adisababa ka tirsan ku dishay dagaal ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya maktabka diiwaanka zakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ololo caafimaad oo lagu daryeelayo xoolaha kaga dhawaaqay wilaayada islaamiga gedo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa kulan la qaatay ganacsatada degmada buqa qable ee wilaayadaas maamulka islaamiga degmada tiglow ee wilaayada islaamiga bokool ayaa tartan qiimeyn ah u qabtay ardayda mid ka mid ah madaarista deegaanada hoostaga degmadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaado ah taariikhdii hijiriguna ay tahay siddeedda bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo siddeed qodobadii warka duurnimo ugu door koroona ayay intaasi ahayeen haatan isagii oo dhan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaha lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalkaas soomaaliya qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen saacadihii lasoo dhaafay gudaha magaalada baydhabo ee wilaayada baay ee koonfurta dalka soomaaliya ayaa lala egtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ridada ka tirsan waxaana ku dhaawacmay hal askari oo dhaawaciisu garaab yahay dhanka kale gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka harasuuki ee hoostaga degmada ceelqalow ee gobolka mandheere ee hoostaga gumaysiga silbiyadda kenya baktigu waa laba askari oo kufaarta kenya ka mid ah dhaawacna waa laba kale oo isla kufaarta ka mid ah oo uu ka mid yahay taliyihii xeradaasi iska horumaad u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay degmada garoowe ee gobolka nugaal camir cabdiqaadir ayaa warbixinta warkan eegaya wararka ka imaanaya gobolka nugaal ee waqooyiga soomaaliya ayaa sheegaya in iska horimaad hubaysan uu galabnimadii shalay laba maleeshiya ku dhex maray magaalada garowe ee xarunta maamulka shahaadolo dirirka ah ee puntland iska horimaadkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaadka madaxa maamulka shahaadolo dirirka ah ee puntland murtad siciid cabdulaahi deni ay ishoristaag ku sameeyeen gaadiid dagaal oo galbinaysay siyaasi gacansaar la leh kooxda villa soomaaliya oo lagu magacaabo murtad maxamuud mashruuc siyaasigan oo la taliya u ah murtad xasan guurguurte iyo sidoo kale siyaasiyiin kale oo la sheegay in ay la socdeen ayaa loo diiday in ay gudaha u galaan magaalada garowe iyaga oo hubaysan kadib markii ay ka soo kicitimeen magaalooyinka boosaaso iyo carmo ee gobolka bari israsaasayntan dhex martay labada maleeshiyo ayay wararku tibaaxayaan in ay sababtay dhaawacyo kala duwan oo soo gaaray dhowr askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka daacadda u ah murtad maxamuud mashruuc kaasi oo si adag uga soo horjeeda siyaasadda siciid cabdulaahi deni goobjoogayaal ayaa sheegay in rasaas xooggan laga maqlay kontaroolka bari ee garowe waxaana dadka qaar ay xaqiijiyeen in qaar ka mida guryaha ku yaalla agagaarka kontaroolka ay rasaastu soo gaartay taas oo cabsi xooggan ku abuurtay shacabka deegaanka xiisaddan ayaa ku soo beegmaysa xilli siyaasiyiinta ku dhow villa soomaaliya islamarkaana mucaaradsan siyaasadda siciid deni ay maalmihii lasoo dhaafay gaareen magaalada garowe taas oo sare u qaaday feejignaanta amni ee puntland ilo amni ayaa sheegay in puntland ay maleeshiyaad badan geysay kontaroolada magaalooyinka iyadoo laga cabsi qabo in garowe ay soo galaan maleeshiya cusub oo daacad u ah guurguurte kuwaasi oo la sheegay in qaarkood laga keenay gobollada mudug iyo bari dhowaan ayay ahayd markii maamulka shahaadala dirirka ah ee puntland uu soo saaray amar mamnuucaya in askarta aan ka tirsanayn hay-adaha rasmiga ah ee amniga ay hub ku dhex qaataan gudaha deegaanada uu ka arrimiyo maamulka garowe mahadsanid caamir jabhadda faano ayaa sheegtay in boqolaal askari oo xukuumadda adisababa ka tirsan ku dishay dagaallo ka dhacay waqooyiga dalkaasi marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya jabhadda maxaaradda ee faano ayaa sheegatay guulo waaweyn oo milatari kadib markii la jebiyey guutooyin ka tirsan ciidanka xabashada etoobiya asres maari damti oo ah sargaal ka tirsan faano ayaa sheegay in jimcihii lasoo dhaafay maleeshiyaadkooda ay cagta mariyeen laba guuto oo ka tirsan ciidanka difaaca etoobiya guutada saddexaad iyo shanaad ee qaybta lixdanaad ee taliska dhexe gebi ahaanba waa la burburiyey ayuu yidhi asres sida uu sheegay wargeyska burkiina howlgalkan ayaa la sheegay inuu socday sagaal saacadood kaasoo bilowday siddeeddii subaxnimo socdayna ilaa shantii galabnimo wakhtiga deegaanka sida ay sheegtay fano saddex boqol iyo lix askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda ayaa dhegta dhiigga loo daray afartan iyo saddex askari oo kalena nolosha ayaa lagu qabtay kuwaasoo lix ka mid ah ay yihiin saraakiil sare oo militari ah intaa waxaa dheer faano waxay sheegatay inay qabsatay boqol labaatan qori oo aka afartan iyo toddoba ah hal qori oo dhashiika ah afar qori oo bareen ah iyo kumanaan rasaas ah sheegashadan si madax bannaan looma xaqiijin islamarkaana ciidanka difaaca etoobiya weli kama aysan hadlin dagaalkan iyo khasaaraha ka dhashay dagaalada ka holacaya gudaha etoobiya ayaa sii xoogaysanaya iyadoo warbixinno caalami ah oo soo baxaya ay sheegayaan in la filayo in dagaal culus uu mar kale ka qarxo gobolka tigree waad mahadsantahay marwaan maktabka diiwaanka sakabaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa olole caafimaad oo lagu daryeelayo xoolaha kaga dhawaaqay wilaayada islaamiga gedo sida uu ku waramayo casaam carafaad xafiladan oo lagu shaacinayay xamlo ballaaran oo isugu jirta wacyigelin iyo daaweynta xoolaha la dhaqdo oo lacag la-aan ah lagana fulin doono degmooyinka deegaanada wilaayada gedo ayaa ka dhacday deegaanka fafaxdhuun oo ah deegaan hoostaga degmada baardheer ee wilaayada gedo waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada gedo ugaasyo nabadoono iyo waxgarad kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay mid ka mid a dhakhaatiirta xanaanada xoolaha isagoona talooyin ka bixiyey habka loo daaweynayo xoolaha waxaan ku talinayaa xooluhu dadka ayay la mid yihiin sida dadka loo yidhaahdo meeqaa cabir la siinaa meeqay soconee maxaan ku daaweynayaa xoolahana sidaa dhaha laakiin yaa layska iftoon waan arkay nin dhahaya xoolahanaa raacee seen dhakhtar u weydiina war hadduu raaco muxuu ku samaynaa wuxuu sameeyey daawadaanu loogu talagelin durid iyo middii laga siinaayay ayuu isku daray mid xidid looga duri lahaa iyo mid muruqa dhexdiisa looga duri lahaa iyo mid maqaarka dhexdiisa hoostiisa looga duri lahaa ayuu mid walba inta isku daray haddana meel uga duray in la weydiiyahay waa muhiim weliba way ka dhib badan yihiin xooluhu dadka sababtoo ah qofka bini aadamka wuu hadlayaa wuxuu ku leeyahay daawada aada siida waa ay dhibta xooluhu ma ku dhahayaan waa ay dhibta kuma dhahayaan laakiin waa laga dareemayaa markay jirran yihiin kuma dhahayaan waa jirrana halkaana layga hayaa kuma dhahayaan qofka dhakhtarkaa isagaa la rabaa inuu ta ku eego oo baaritaan ku sameeyo fiirfiiriyo fiista ku sameeyo uu garto cudurka haya kana daaweeyo haddana markaad xoolaha daaweydaan waxaa la doonayaa in lala socodsiiyo dhakhtarka oo la yidhahdo daawadii waa anfacday iyo ma anficin ee inaad sii wadana la dooni maayo haddii aysan wax qaban inaad ka joojideen mid kale dooratana lama doonaayo waa in la wargeliyaa dhakhtarka oo la yidhaahdo daawadii neefkii saas haad ii sheegtay waa ku daaweeye wuuna fiicnaa ama daawadii waa qaado waayo oo kuma raysan waxaan u baahanahay tala kalean u baahana intaasi kadib afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo nabadoon xasan cismaan biixi iyo naqiibka beesha reer garaad naqiib maxamuud maxamed ayaa ka hadlay madasha munaasabadda iyagoona halkaasi ka jeediya dardaaranno kala duwan waxaan sii dardaarmi lahaa mashruuca in la ballaariyo maadaama waxaa la fiirinaya ay tahay lafdhabarkii nolosheenna iyo lafdhabarkii jihaadka iyo lafdhabarkii ummaddani ee oga kaaftoomi lahayd gacan horsiga shisheeyaha iyo rabitaankiisa ay oga biskoon lahayd in barnaamijkan lalaba raabo doorooyin rasmia laga qabto goobaha remiigaana meel kastaba intaanoo kale oo remiyi ah warqado iyo bugag loogu qaybiyo cashira wakhti socdana lagu siiyo si ay oga soo dhexbaxaan remiiga dad un koox ah oo meel kastaba deegaan kasta oga soo baxaan dad taf ah oo fahma si ay ugu daaweeyaan xoolaha kuwoodana ay ugu daaweystaan kii aan garanayninna
walaalayaal waxaan u mahad celinaynaa walaalihii noo yimiday ee martida ahaa ee maktabka ay xarakada noo soo dirtay ee maktabka caafimaadka xoolaha soo dhowaada ayaan leenahay insha allahu tacaalaa haddii aan nahay golihii dhaqanka ee gobolka waan idiin baahnayn oo waxyaabaha aan tabaynay ka mid tahay insha allahu tacaalaa waxaan diyaar u nahay inaan idinla shaqayno oo shaqada la idiin soo igmaday intii tabartannada ee aan idinla fududayno oon idinku garab istaagno ayaan diyaar u nahay ugu dambayntii waxaa gabagabada xafladda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona kelimaad kala duwan ka jeediyey xamlada si gaar ah waxaan ugu mahad celinaynaa takhaatiirtii juhdiga soo bixisay waxaanu leenahay jasaakumullaahu khayran ilaahi subxaana wa tacaalaa dadaalkii aad bixiseen iyo safarkiinnii iyo socodkiinnii ilaahay miisaanka xasanaadka laydin saaro arrintan waa arrin farxadeed in maanta nagoon ognahay oo waxaa weeye muslimiin ah acdaa badanna leh dagaalna ku jirno inaannu maanta gaarsiinno ummaddeennii yacni markii cadowgii ou asagana soo daayey wax ummaddan lid ku ah oo ah daawadan waxtarka ee halkaan maanta meesha saaran cagsigeeda sidaba takhtarka uu sheegay in annagana maanta aan ka hor tagno oonu dhahno waa beentiin waa ilaahay fadligii subxaana wa tacaala haddaan ku hormara bulshada bulshada waxaad og tihiin ummaddan yacni maanta loo yaqaano ummadda soomaaliyeed waa ummad acdaale acdaadeedana maanta waxaa nooga dhow ee diris nala ah gaar ahaan haddaannu nahay dadka ku nool gobolka gado etoobiya iyo kenya waxaadna ogtihiin inay yihiin cadow soo jireen ah ee ummadda soomaaliyeed in badan gumaadi jiray dadkaa waxay go'aansadeen in waxaa weeyaan dacambashariyadana ay nagala dagaalamaan iqhtisaadiga xoolahana ay nagala dagaalamaan beerahana ay nagala dagaalamaan meelna aysan noo daynin dareenkaas inuu jiro waan idin dareensiinaya waxaana daliil idinku ah maanta cudurka aad arkaysaan ee cabeebka loo yaqaano ama lugaha ka laabo lo'da meesha laga soo waariday waa kenya markii daraasaad la sameeyey ee odayaasha iyo dhaqanka aan waxaa weeye la sheekaysannay waxay noo sheegeen daawo ay yidhaahdeen waxa weeyaan waxay u fiican tahay xoolaha in ay ka qaadeen akhiiranna xoolihii sidai ay ku baabi'een marka waa dabargoyn xafladan lagu shaacinayey xamlada ballaaran ee isku jirta wacyigelinta iyo daaweynta xoolaha la dhaqdo ayaa si toosa uga bilaabanayso degmooyinka deegaanada wulaayada islaamiga heegado muslimiinta wilaayada islaamiga iiraan ayaa kulan la qaatay ganacsatada degmada buqa qable ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan saadiq muumin ayaa haya kulankan oo ahaa mid wadatashi ah talooyin muhiim ahna la isku dhaafsanayay ayaa waxa uu dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo ganacsatada degmada boqaqable iyadoona kulanka xoogga lagu saaray doorka muhiimka ah ee ganacsatada degmada boqaqable ay kaga jiraan halganka jihaadka qaar ka mid a ganacsatadii kulanka talooyinka muhiimka ah ka dhiibatay oo la hadlay andalus ayaa ka warbixiyey kulanka dhex maray ganacsatada iyo mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan maanta waxaa halkan ka dhacay waraac sharaf leh ayaa noola suubay walaayada ay noo suubisay anagoo ah ganacsatada degmada buqa qabla bacda quraac ka bacdi waxaan ka wada hadalnay muxuu ahay shaqadii muxuu ahay magaalada iyo muxuu ahay oo naga dhexaysay iyo muxuu ahay xagga ganacsiga horumarkiisa iyo magaaladan ka wada tashanay sidaas darteed waan aadna ma aragtay wax weynaan ka gaarnay waxaa maanta meeshan ku kulmay walaayadii iyo ganacsatadii waxaa aad iyo aad mataqaanaa loo falanqeeyey barnaamijkii isbitaalka dhamaystirkiisa go-aanagaa laga kala qaatay meesha in isbitaalkii dib loo dhammaystiro waxaa kaloo laga hadlay suuqa xoolaha in mataqaanaa hadda sida uu yahay lagasii bedelo oo lasii horumariyo ee aad iyo aad mataqaanaa looga shaqeeyo suuqaas iyo mataqaanaa bilicdii magaalada in si fiican loo qabto dabaqi waxyaabo badan uu sii habeeyo fiican mataqaanaa magaaladii loo horumariyo nadaafadeedii iyo mataqaanaa dhismaha iyo caafimaadkii iyo degmada buqable kulan aad u qiimo badan soo qayb gashay walaayada iyo ganacsatada waxaana looga hadlay isku xirka ganacsatada iyo walaayada sidii yacni ganacsiga loo horumarin lahaa kawarqabka yani ganacsiga walaayada ay kawarqabta iyo ganacsatada in ay kawarqabaan walaayada isku xirkooda looga hadlay wax fiicanna waa kasoo baxeen maanta waxaa dhacay kulan wadatashi ah walaayada gobolka hiiraan iyo muxaafadadaba iyo ganacsatada degmada buqa qable kulankaas oo aan ka wada tashanaynay maadaama sanad cusub uu yahay sanadkii horeeta waxay noo qabsamay sanadka cusub waxaan mataqaanaa insha allah aan qabsan doono kulankaasi falaqayn dheer iyo wadatashi dheer waxaa ka soo baxay is-afgarasho iyo maaragtay maxay ahayd in arrimo badan la falaqeeyo haddaan nahay ganacsatada degmada buqa qable waxaan horta kaga mahad celinaynaa walaayada gobolka hiiraan iyo maxaafadadeedaba sida mataqaanaa sharafta leh ay noo casumeen ay noo soo dhoweeyeen ay noo xasuusteen oo maarata maxay ahayd in aan dad ganacsato indhihii magaalada aan nahay in aan mataqaanaa ay aad iyo aad maarata maxay noo soo xuseen oo ay noo soo dhoweeyeen horta walaayada iyo maxaafadadeedaba waa kaga mahad celinaynaa maanta halkan laiskugu imaanay tale iyo tusaale iyo waxyaalo badan lakala qaatay waxaa ka mid ahay xoogaa biyaha oo ceelka riiga xoogaa culayshaad laga sheegay lagana manaashaqooday wadatashi iyo tusaale lakala qaatay iyo ballanqaad adag waxaa kaloo sii dheer eebeledka oo degmada buaqabl waxaa ku gadaaman sharmooshin iyo waxyaalo kale oo iyaguna maaragta aqabad ku ah lagana wada hadlay iyadana maaragta laga qaban doono waxyaalo maaragta isbedel leh ballanqaadyo adagna ay meeshaas maaragta laisku dhaafsaday annaga iyo walaayadan gobolka iyo heer degmo ah, maanta maxaan ku raada sheego kulan qaadanay sida arkaysay ee waxyaabo badan oo aan isu sheegnay oo ma- saa dareemaysa ganacsatada maxaan ku raada waxay ka mid tahay lafdhabarka jihaadka ee waa ogtahay ilaahi subxaana watacaala aayaad badan ku tilmaamaya biamwaalikum wa anfusikum maalka aa horeeya inta badan maalka horeeya naftu waa dambaysaa marka ganacsatada maadaama maalka hada lagu tuumaayo sidaasaan walaayad ay noo- noo ixtiraamta noogu yeertay martiqaa sharaf leh ayaa waaligeena gobolka shaqguulada buu nimaan noo sameeyey runtii waa ugu mahad celinaynaa qodob badan waa isku afgarannay oo aan u soo bandhignay sida isbitaalkii degmada in maxaan ku idhahdaa ii sheeg dhismihiisa la dhammaystiro oo la qalabeeyo Een iskuulkii degmada ay lahayd ee iskuulkii ballaarnaa ee su- madarasa raxma ee mersil orangery in asagna dib loo furo boorka looga jafo Een walaayadan gobolka waxyaabaha aan kala hadlin waxaa ka mid ahaa maxaan wax kasta oo amniga qalqal gelinaa inaan ka wada shaqayno sidii wax looga qaban lahaa khayr laa siiye runtii si xigmad leh oo wanaag badan oo sharaf badan oo fiicnaan badan oo nooga jawaab waaligeena gobolka Ee, waa u mahad celinaynaa waa isku afgarannay sidoo kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guureeda abunabxaan oo lahaa fikradda kulanka islamarkaana martiqaad heerkiisu sarreeyo u sameeyey ganacsatada degmada boqaqable ayaa xusay in kulankan muhiimadiisu ay ahayd in ganacsatada talooyin iyo tabashaba laga dhagaysto oo looga mahad celiyo kaalintii ay ka qaateen gurmadka abaaraha kulankan cidda ay wilaayada lalahayd waxay ahayn ganacsatada degmada buqaqable oo ka kooban rag iyo dumarba ujeeddada iyo qasadka waxay ahayd in aan ugu mahad celinno wax badan oo ay qabteen oo ay u qabteen danta caamka iyo danta muslimiinta oo ay ugu dambeysay abaartii dhacday iyo garab istaagga dadka tabarta yar ka jawaabista dalabaadkii ay samaynayeen guddigii gurmadka abaaraha heer xarako ama heer wilaayo inaan ugu mahad celinno baa ka mid ahayd waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ahayd talooyinkooda iyo nasaa'ixdooda inaan qaadanno oo laftooda ay hadlaan waxaa ka mid ahayd inaan dareensiinno ganacsatadu inay yihiin cudwi muhim ah fi lislaam oo dadka muslimiinta meeshay ugu aadan yihiin mujtamaca muslimka ah ganacsatadu inay ku aadan yihiin thaqri weyn oo dadka muslimiinta ah masaalixdooda qaybo weyn oo ka mid inay ayagu hayaan inaan dareensiinno ama iswada dareensiinno baa ka mid ahayd waxyaabaha kale oo aan fadhiga uga hadalnay ama martiqaadka u daarnaa waxay ahayd eh, in eh, qaybta dacwada iyo tacliinta oo ay sanadkan wilaayada qaadatay in si gaara loo tarkiisiyo Eh, maadaama maqarkii wilaayada ay tahay halka hadda aan joogno ganacsatadana ay yihiin eh, qayb muhiim ah in ay muxaafadadii la garab istaagaan wixii howlo ah waxaa kale runtii maxamuudow waxyaabaha aan ugu mahad celinay ku jiray qurxinta bilicda beledka oo ayagu ay yihiin ciddii hadda hawshas qabatay sidoo kale sheekh guuleeda abunabxaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa intaasi ku daray in kulankan xiriirka ah ay walaayadu la qaadanayso qaybaha kala duwan ee bulshada muhiimadiisu ay tahay in la isxog waraysto oo bulshada laga dhagaysto talooyinka dhexalgalka ah ee ka buuxa quluubtooda wilaayada waxay soo martay xarbi ama xamlo weyn oo lala galay ilaahay cadowgiisa Ee, abaarna waa la soo maray ilaahay subxaanahu watacaala uu naga soo saaray xoogaa in muddaha layra kalama maqna kalama maqnaanshahaas marka in wax la tajdiidiyo baa runtii bay ka mid tahay Ee, waayahanna waxaad ogtahay jowlo dheer oo bilaabatay welina aan dhammaan oo ay wilaayada waday baa jiray oo ka soo bilaabatay ceelow Ee, runtii macluumadeeda hal mar ahaan dhiibi doonaa welina qaybo badan ay dhiman yihiin Ee, dad badan oo lala kulmay baa jira meelo badan oo la tegay baa jira qabaa'il deegaanadooda loogu tegay baa jira oo ay ka mid tahay kii adigaba aad goobjoogga nala ahayd u tagnay deegaanka haraale dadka tirada badan aan kula kulannay waxaasoo dhan waxay daba joogtaa ummaddii in dib la isu xusuusiyo inaan la daalin inaan eh, musaabaro yeelanno istiqaamada in la isxusuusiyo iyo ku toosnaanta dariiqa alle subxaana wa tacaala cadowgu inuu yahay mid sii liicaya oo sii daciifaya inaan annaga marna isagoon dhicin inaan annaga dhicin oo aan adkaysanno in la isxusuusiyo ayada laftarkeeda naf- nasrigii iyo guulihii isdabajoogjooggaha ilaahay noo galay iyo futuuxaadka dhacay in laga shukriyo lafteeda in la isxusuusiyo nican badan oo bannaanka yeelo dadku ay u jeedaan in la yidhaahdo aan ka shukrinno waxyaabahaasay runtii muhiima tahay waxaa ku jira safarka iyo hadda socdyada iyo kulamaadka laftirkooda waxyaabaha qaar in lagu xalliyo oo waxyaaba yaryaroo taagan in lagu dhaxalliyo ama shakaawaad ha noqdeen dadku ay ka sheeganayaan maamulada ama ha noqdeen wax iyaga dhexdooda u dhexeeya ayada lafteeda way ku jirtay in eh, qalbiyada in la isu daaweeyo lafteeda way ku jirtay maxamed dhowaan ayay ahayd markii uu soo gabagaboobay kulan wadatashi ah oo maalmo xiriir ah u socday mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo hoggaanka dhaqanka qabaa'ilka ee dega wilaayada hiiraan ugu dambeyntii maamulka islaamiga ee degmada tiiglow ee wilaayada islaamiga boqol ayaa tartan qiimeyn ah u qabtay ardayda mid ka mid ah madaarista deegaanada hoostaga degmadaasi sida uu ku waramayo cabdiqani maxamed maamulka islaamiga ah ee degmada tiyoglow iyo midka deegaanka biyooley culimo waxgaradka deegaanka iyo waalidiin ayaa ka qayb galay musaabaqo lagu qiimeynayay waxbarashada ardayda madarasada arrowda ee dugsiga hoose ee deegaanka biyooley oo hoostaga ah degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada bokool ardayda oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa loo qiibiyey laba majmuuco wuxuuna guddiga musaabaqada majmuuco kasta weydiinayay su-aashooda taasoo cidda ka jawaabta loo qorayay darajo may baan gudbaanay su'aali lamaad majmuucatu xafsa bintu cumar diyaar garooba udkur alcidaam athalaatha allatii tamuru biha dabdabaad أشعار النغدو ننشر في الكون علما إحلات للخير ارتينا نذر دنيانا عزما anoo daad buu majmuuca xafsa bintu cumar salaamo jawaabta waan askaday almudrad wasindaan warukaab
su-aalilu weydii majmuucatu xafsa saxay qalad guddiga su-aashii la weydiiyey majmuucatu xafsa bintu cumar su-aasheedu ugu horeysay ahayd ayna ka imaanaysay maadada culum jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah darajana waxay u heleen laba darajo hambalyo ayaan leenahay haddana mayba su'aalana su'aalanay ku hayna jihada juqraafiya su'aalana mayba iskulaha n majmuucatu cabdullaahi bnu cabaas su'aal mayba lataa maa hiya jihatu lasliya maa hiya jihatu lasliya ندعم وقفا نترك أثرا ننشر خيرا ينفعنا anuu maxaa ileero maxamed xasan ibraahim anoo tartamay majmuucada cabdilaahi bin cabbaas su-aashan jawaabtay hadiska dayba ashimaal aljunuub alsharq algarb insha allahu tacaala su-aalilu weydii majmuucatu cabdullahi ibni cabbaas saxay galad guddiga su-aashii saddexaad ee la weydiiyey majmuucada cabdulaahi binu cabaas ayna ka imaanaysay maadada juqraafiga su-aasha jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah waxay leeyihiin laba dhibcood hambalyo ayaan leenahay tartan adag iyo isriirriix kadib guddiga musaabaqada ayaa goobta kaga dhawaaqay darajaadka ay kala keensadeen majmuucaadka wuxuuna faahfaahiyey su-aalihii la weydiiyey majmuuco kasta ah iyo sida ay u kala hormareen insha allahu tacaala natiijooyinkii ay kala keeneen labada dhinac yaa insha allahu tacaala aan ku dhawaaqi doonnaa majmuuco kasta waxaa la weydiiyey lix su'aal ayay xaq u lahayd lixdoodii labada dhinacba waa la weydiiyey majmuucada haddii aan su'aasha koowaad waxaa lagu bilaabay aan gudagalno majmuucada cabdulaahi binu cabaas waxaa la weydiiyey lixdoodii su'aal oo xaq ay u lahaayeen sidoo kale majmuucada xafsa bintu cumar ayadana waxaa la weydiiyey lixdoodii su'aal oo xaq ay u lahaayeen majmuucada cabdulaahi haddii aan gadaal ugu noqdo darajooyinka ay ke- ay keeneen waxa weeyaan waa lix darajo majmuucada xafsa bintu cumar ayadanu waxay keeneen ardaday sagaal darajo saas darteed waxay guusha ay ku raacday xafsa bintu cumar gabagabada musaabaqada waxaa kelimadan goobta ka jeediyey maamulka iskuulka hadafka intuunan ku ilmay buwageeka ka faa'iidaysi una ku faa'iidaysadaan ardaday madrasatu rawda walkabaradaasi baniin iyo banaad aluntiyo iyo u saddex bilood iskoolka furmi bandhig cilmiyeedkii waliyo faa'iidaysadeen bilooyinkii laaberaay inay ha bandhigaan dadweynaha hortiyo waalidiinta hortiyo yaa aan ka tala garnay kulankun xiisada lahay waan nin gabagaboobay maasha allah si wanaagsan nin gabagalo insha allah may firdaan insha allah nisful caamka madila dowran kulankan ku faylanidin haddii lahayan insha allah oo ku wanaagsan oo qurux badan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waxaa dhankooda kalimaad la siiyey qaar ka mid ah ganacsatada deegaanka ah iyo waalidiinta ardayda ikhwaani aragahay tan miilantan wada ku dhiyahay majlisan kan ee tartankan ku dhiyahay madrasad rawda ilaahay ka mahadsan subxaana wa tacaala dad badan hadigeyga wayba aan ku faa'iidaysin ajar ilaa dadka hadigeyga wala sheegayaan ardada waa la su'aalahay la weydiiyahay lanwiino hadigeyga hoob la weydiiyo intaa surumo adkaaru sabaha walmasaa sheeg dheer aan sheeg kordho isku jaar ardi yara la warsadahay wiil iyo gabarle yalla weydiiya intaa surumayan sheegahayan xadiis nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam yallan bilaa way kaamil weelalii ikhwaanitaas ilaahay ka mahadsan subxaana wa tacaala dadka arrintaasi insha allahu tacaala macallimiin ama walaaye islaamiga insha allah arrintaasi xaqaban qaabadiin jazaakum allahu khayra aljazaa yalana ikhwaani argaytan walbarashada xeersha miil marahay tartanka hadda dhiyahay awlaadilan qobdaay walaalka daway wey waa caribiyu onog hisaabada caribilinka sheege xisaabtaas iska daran lii way naqdaas sheeg adkaaru sahaa walmasaa la weydiiye xadiis nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa la weydiiyahay taas wey waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala nasiigiig una haysanuu taas insha allah anigu ku faa'iidaysanan horta waa barashada may waha lanka oo walbaradii aftiinga bahay lanka jaahilkeena mugdi ka dhaha jar ina akamakum cindallaahi ataqaakum waari ilaahay lankiidisiinka karaam badan kan o taqawada ilaahay shan dhowaadi waari lankale karaamo lama jar may ka dadaalanana insha allahu haddii ilaahay nin ogolaado walbarsho ka dadaalana ilaahay ninka kaalmaye anantaa ka gaabsade markin assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xiligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horeysan waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu